waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shirweynaha dhiirigelinta waxsoo saarka dalka taasi oo ay soo qabaqaabisay shirkadda hormuud shirkan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdirashiid xaaji cabdi gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliya ganacsato maamulka hormuud iyo marsharaf badan ujeedka shirkan ayaa ahaa horumarinta waxsoo saarka dalka caqabadaha haysta iyo fursadaha jira gudoomiyaha shirkadda hormuud axmed maxamuud ayaa ka waramaya ahmiyadda shirkan dhiirigelinta ganacsatada soomaaliyeed ee adeegyada muhiimka ah u haya bulshada soomaaliyeed waddankeennu waa waddan ilaahay ku manaday aan la koobi karin oo koobi karin isu isugulo jira beero bad iyo xoolo intaba ummaddeennu waxay baahi weyn u qabtaa kafaa'idaysiga iyo horumarinta khayraadkaas annagoo ka duulayna arrinkaas ayaan shirkeenna sanadlaha ah ee sanadkan waxaan ugu talagalnay soo bandhigista waxqabadkii guulaystay ee ganacsada soomaaleed ee ka qabteen marinta saarka dalka sida beeraha iyo xoolaha iyo badda intaba wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid cabdi oo shirkan daafuray ayaa sheegay inay diyaar u yihiin horumarinta waxsoo saarka dalka taabagelinta shirkan iyo qabanqaabadiisa waa mid ahmiyad weyn u leh qaranka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan waa mid micno weyn ugu fadhida sektarada qudubdhexaadka oo ah dhaqaalaha dalka soomaaliya sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysigaba waxaan si weyn ugu warqabnaa muhiimadda ay leedahay in aan sare u qaadno nolosha bulshadeenna iyo in lagama maarmaan tahay xoojinta iyo dhiirigelinta ilaha dhaqaalaha dalkeenna sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga sanadka laba kun iyo labaiyo labaatanka aan soo dhaafnay soomaaliya waxay dibadda ka keensatay lacag lix bilyan oo doolara ayay importkeedu wuxuu ahaa lix bilyan oo doolar soomaaliyana waxay dibadda u dhoofisay in ka yar konton milyan annagoo marka khayraadkaas intaan la eg haysana haddana aan exportkeenu hadduu gaarayo hadduusan xataa boqol milyan gaarin ka war waxa aan la soo degnay sababtoo ah boqolkiiba sagaashan waxaan la soo degnaa waxyaabaha daruuriga ah ee aan dalkeenna ka soo saaran karno shirkan ayaa sanad kasta waxaa lagu qabtaa magaalada muqdisho si loo dhiirigeliyo ganacsatada dalka ee soo saarta inta badan dalagyada muhiimka ah